inti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyabaa ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan cudna xanuun fara badan inay ka sheeganayso neefta oo ku dhegtaa gaas zaa'ida inay ka dhexlaan fital organiska inay dhibaato u keento sida keliyahoo kale wadnahoo kale inay saameyn ay ku yeeshaan maskaxda maxay tahay saameynta uu ku yeelan karo hablaha dawooyinka la isku cayiliyo iyo sooyaalkeedii nololeed maama maryan mursal ciise oo ah fanaanad ku caana hiddaha iyo dhaqanka timintau anigoo hanaa maxamed farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal labad wanaagsan goordhow waxaad maqli doontaan waraysiga ku saabsan maxay tahay saameynta uu ku yeelan karo hablaha dawooyinka laysku cayeeliyo balse markan sooyaalkeedii nololeed maama maryan mursal ciise bootaan oo ah fanaanad ku caana hiddaha iyo dhaqanka taariikhdan waxaad ka heli kartaan bogga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariiq qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysha nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii ayay ku dhalatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shaqada darawalnimada oo ay kaxeyn jirtay baabuurta waaweyn ina tareyga kusoo biiritaankeeda fanka jaceylka ay u qabtay fanka iyo hiddaha ayaa ugu dambeyn ku kaliftay in ay durbo bilowdo dhageysiga heesaha maryan ayaa fanka bilowday iyada oo afariyo toban jir ah kana heesi jirtay baararka iyo meelaha la isugu yimaado hase ahaatee waxa ay ogaatay in ay fanaanad dhammaystiran tahay markii ay ku biirtay redio muqdisho sanadkii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii imtixaan laga qaaday ayay kaalinta koowaad kusoo baxday heestii ugu horeysay oo ay tartan uga qayb gasho waxaa lagu magacaabaa indha caashaq heesaha ay qaadayna waxay isugu jireen jacayl wadani iyo kuwo la hadlaya iyadoona ka tirsaneyd hobolada qaranka waaberi dhanka riwaayadihii maryan ay ka qayb qaadatay sida aadka ahna loogu xasuusto waxaa ka mid ah shabeelnaagood kaara bidhaan iyo kuwo kale kadib kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii waxa ay ku nooleed qurbaha gaar ahaan denmark iyo u k weli fanka waa ay ku guda jirtaa maama maryan mursal ayaa ku labisata dharka dhaqanka iyo hidaha iyada oo caan ku ah dhaqan jaceylka sidoo kale waxa ay xirataa african darees oo ka mid ah dharka ay soomaalida caan ku tahay maryan mursal ayaa fankeedu ahayn mid ku kooban soomaalida balse waxa ay ka qayb gashay bandhig faneedyo kala duwan iyada oo halkaasina ka haystay kuna tuntay durbaanka iyo heesaha aynu hidaha u leenahay maryan mursal ciise ayaa dalka kusoo noqotay dhowr goor booqashadeedii ugu dambeysay waxa ay ku kala bixisay banaadir mudug waqooyi galbeed garoobe iyo soomaali galbeed dabcan dabeecad ahaan waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay qof aada u dabacsan sheeko iyo farxad badan runta aan ka xishoon soomaalinimada jecel qof ku wanaagsan meel walba dhanka heesaha ama jilitaanka
hagaag markan aanu imaano falanqaynteena casrigan aynu joogno waxaa jira waxyaabo badan oo kusoo siyaadaya nolosha caadiga ah ha ahaadaan wax jiri jiray balse ay yareed adeegsigiisa iyo wax aan la aqoon jirinba wax walibana waxaa loo tiiriyaa nolosha sii casriyoobaysa oo ay sababta ugu weyni tahay teknolojiyadda maanta heerka aynu ka joogno dhanka hablahana waa kuwa ugu adeegsiga badan ayaa la dhihi karaa wakhtigan sidaa ay doonaanba ha u adeegsadaane waxay taasi keentay inay isku xirmaan hablo badan oo kala jooga qaarado iskagana dayda waxyaabo badan balse marka uu qofku yahay mid doonaya inuu u muuqekaado qof kale waxaa ku qasab ah inuu u jihaysto sidii uu noqon lahaa tusaale waxaa hadda aad u badan waxyaabaha ay hablaheenna isku qurxiyaan ha ahaadaan kareemada iyo waxyaabaha kale ee jirka loo isticmaalo balse tan ka duwani taasi waa dawooyinka ay adeegsadaan in ay miisaankooda ku kordhiyaan hablaha daneeya oo aan barnaamijkeenna ku eegi doono waxaa jira dawooyin badan oo ay habluhu u adeegsadaan miisaan kordhin kaas uusan dhakhtar u qorin waxa ay badan yihiin multivitaminis sida sharoobooyinka iyo kiniinada haddaba maxay tahay saameynta uu ku yeelan karo hablaha dawooyinkaasi daahaaniya loogu talagalay sidee habboon inay u adeegsadaan si aysan waxyeello uga imaan maxaa habboon beddelkooda in la adeegsado mase jiraan cunooyin looga maarmi karo dawo oo uu qofka ku kordhin karo miisaankiisa weydiimahaasi iyo kuwo kaleba waxay nooga jawaabaysaa martida barnaamijkeenna oo ah doctoreesa fartuun xasan maxamed oo aan kala sheekaysanay mowduucan soo dhoweyn kadib waxay ugu horreyn inoo sharaxaysaa cayin ama buurnaan waxa lagu sifayn karo ama la dhihi karo cayilka markii laga hadlayo horta waa qofka inuu isticmaalo cunooyin fara badan si jirkiisu uu u sameeyo excessive fad fatis fara badan uu u keydiyo qofkaas inuu cunooyin fara badan isticmaalo energy fara badan inuu isticmaalo haddana uusan bixinin ama uusan gubin enerjigaas tusaalo kale ma soconayo exercise ma sameynayo haddana cunadii looga baahnaa balansidka ku ahayd in ka badan inuu isticmaala sbeshally inuu badsanayo kale cunooyinka fatiska ay ku badantao kale ama carbohydratska ay ku badantaha inuu si excessive qofka u cuno haddana uusan wax exercise uusan sameynin jirka wuxuu sameynaa keyd wax lagu magacaabo intuu u baahan inuu ka isticmaalaa inta kale wuu keydinaa keydkaas marka maxaa ka dhalanayo inay baruur zaa'ida jirka ay fuusho cayilka marka w h o markii laga hadlayo cayilka wuxuu ku sifaysaa buurni zaa'id ah oo jirka fuusho taasoo dhibaataysa caafimaadka qofka buurni zaa'id ah oo fuusho qofka jirka biniaadamkiisa taasoo haddana ku sababta caafimaad daro w h o marka ay ka hadlayso cayilka wuxuu u astaysay nidaam loo isticmaalo qofka lagu ogaan karo inuu cayilan yahay in kale waxaana lagu cabiraa jirkiisa in la cabiro taasoo lagu magacaabo bodymass index b m i b m i-ga waxaa loola jeedaa culeyska jirka qofka saaran iyo dhirirkiisa inuu isqaadan karo oldoo dadku ay kala duwan yihiin caalamkuna aan difference kala nahay dadka qaar ay lafa waawen yihiin qof dadka qaar ay dhedheel yihiin dadka qaarna ay gaagaaban yihiin ayadoo ay saas tahay haddana w h o waxay leedahay inta u dhexeyso sideed iyo toban ilaa labaatan iyo shan haddii qofka b m i-giisa uu noqoyo wax xaalad normal ah haddii labaatan iyo shan ilaa soddon uu gaaro b m i-giisa marka la xisaabiyana waxaan leenahay qofkaas waa overweight haddii qofka uu soddon dhaafana waxaan ku magacaabaynaa inuu yahay obes inuu yahay w h o marka marka b m i-ga qaabka loo cabiro waxay tahay waa culeyskaaga oo loo qeybiyey dhilkaago laba jibaarma dan waxaa kuu soo bixayso b m i-gaaga jirkaaga culeyska iyo dhilkiisa inta uu yahay inuu isqaadan karo iyo inuu isqaadan karin soo waa maxay cayil ama buurlaan maxaan ku sifeyn karnaa markaan dhahno waa qofka markuu b m i-giisa ka badan yahay inta u dhexeysa sideed iyo toban ilaa shan iyo labaatan annagoo raacayno gaadlanka w h o ay u sifaysay waayahay maxay hablo badani u danaynayaan inay iscayiliyaan aragtidaada right hablo badan ayaa waxay daneeyaan inay iscayiliyaan aragtideeda marka aan ka hadlo hablaha inta badan raadiya cayilkood sidaa raajixa ah gabdhaha ma jeclo inay cayilnaadaan gabar kasta waxay jeceshahay inay dhuugnaato dhexyaraato ee qurux badnaata si isteelkeeda usoo baxo laakiin waxaa jiro waayadan dambe waxyaabo kiimikaalisoo nagu soo bateen gabdhaha ay u isticmaalaan jirkooda inay ku cadeeyaan oo kale ama quruxda ay u isticmaalaan dan daawooyinkaas ay isticmaalayaan gabdhaha waxay ka dhameeyaan wejiga ayadoo wejigeeda inay kobciso u baahanay marka waxay keentaa inay sababto inay isticmaasho daawooyinka laysku ceyliyo laakiin sida raajixa ah inta badan gabdhaha normalka ee aanay isticmaalin waxyaabaha laysku caddeeyo intooda badan ma isticmaalaan inta aan ka warhayo bulshada dhexdeedana baaritaan aan ku sameeyey gabdhaha u badan waa gabdhaha isticmaala waxyaabaha laysku qurxiyo iscadeeya dan sababta ku kalifaysa aragtideeda markii aan ka hadlayo inay gabadhan iscayiliso waxay tahay wejiga markuu ka qormo lafaa kasoo baxayso haraga wejigaa dhammaanayo waxaa imaanaysa inay ka muuqato sign of agin inay ka muuqato gabadha da-da inay ka muuqato si aysan taas u dhicina marka waxay isticmaashaa daawooyinka cayiliya ama daawooyinka wejiga inuu u kobciya ay u baahan tahay oldo way jiraan gabdho kale oo caato ah sometimes isticmaala laakiin most of them waxay u badan yihiin gabdhaha iscadeeya ama daawooyinka iscadeynta ay isticmaalaan waxyaabaha gabdhahaas ayagana ay ku keento inay iscayiliyaan ama wejiga kaliya inay cayiliyaan ugu talagaleen laakiin cayilka meelo badanoo kala duwan oo faatiskaas uu galaa dana problems kala duwan oo u keenaa doctoresa sida caadiga ah ilaa in intee la eg ayaa la dhihi karaa waa cayil miisaan ahaan right sida caadiga ah waxaan dhihi karnaa gabadha ama qofka bini aadamka ah wuu cayilan yahay miisaan ahaan waxaa cabileysaa markasta bodymas indikiska muhiim ma aha inuu qofkan toddobaatan yahay sideetan yahay sagaashan yahay boqol uu yahay kuma dhihi karno kuma sifeyn karno qofkan wuu cayilan yahay ama wuu caadeysan yahay laakiin marka aan leenahay sida caadiga ah aan dhahayno qofkan wuu cayilan yahay waa marka bodymas indikiskiisa uu ka badan yahay sideed iyo toban ilaa labaatan iyo shan overweydaan leenahay haddii uu kasii batana waxaan leenahay obiis oo cayil zaa'ida baruur zaa'ida jirto maxay yihiin daawooyinka ay u adeegsadaan buurnaanta daawooyinka ay u adeegsadaan buurnaanta inta badan daawooyinka ay u isticmaalaan way kala duwan yihiin waxaana u badan daawooyinka ay ku jiraan cortisonka ee inta badan gabdhaha ay isticmaalaan ama ha noqdo malabkan laysku cayiliyo waxaa ku jirta maado cortison ah kaniiniyaasha ay isticmaalaan sayrobyada noocyadeeda kala duwan most of them daawooyinka laysku cayiliya ama big power ha noqdo ama ha noqdo sharobooyinka kala duwan haddii ay noqon lahaayeen waxyaabahaasoo dhan ama kaniiniyaasha intooda badan ee cayilka sababa waxaa ku jiro maadadan cortisonka ah soo maadadan cortisonka ah maxay keentaa waxay keentaa barar jirka meelo kamida inuu bararo sidoo kale wejigoo kale inuu ka bararo kale qofka garbahoo kale inuu ka bararo bararkaas markuu yimaado qofka imadiya muddo kadib markuu joojiyana waxaa arkeysaa qofka inuu jirkiisa dildilaacayo inta badan waxaa arkeysaa gabdhaha iscadeeya ee daawooyinkaas isticmaala waxaa u badan strajbankiska wax lagu magacaaba ama cidiilibaaxa waxaana keena bararaa gelaya jirkooda haddana dib u shuuqa marka daawooyinkaas inta badan u adeegsadaan way fara badan yihiin laakiin waxay ka midaysan yihiin inay ku jiraan cortisonka sidoo kale waxaa jira daawooyin loo isticmaala xanuunada qaar sida daawooyinka loo isticmaalo kale kidney problemska sidoo kale qofkaoo kale waxaa jira nevro problemska jira dan waxaa la siiyaa daawooyinka steroidska uu ku jiro steroidskaas qofka marka la siiyo wuxuu bilaabaa jirkiisa faatiska inuu meelba dhinaca u guuro mar uu wejiga ka dego kale gacmaha uu ka dego caloosha uu ka dego so waana daawooyin loogu talagala qofka in loo isticmaalo sidoo kale waxaa jira daawooyin loo isticmaalo qofka markuu waalan yahoo kale si loo dejiyo ama xaaladda uu ku sugan yahay looga bixiyo daawooyinkaasoo kale markii qofka loo isticmaalo waxay keenayaan inuu wax badan cunto ah uu isticmaalo cunitaankaas uu isticmaalaya marka waxay keenaysaa excessive foodiskaas faraha badan waxay keenaysaa excessive fat jirka inuu istoorgareeyo danna ay enerjigaas u istoorgareeyana ay u badamooto baruur ay u badamooto so daawooyinka u adeegsadaan inta badan waa daawooyin caafimaad ahaan loogu talagalay xaalado jira in lagu daaweyo sida mental problemska kinay problemska qaarkood cortisoonka loogu talagalay xasaasiyadoo kale waxyaabo noocaas loogu talagalay marka inta badan daawooyinka ay isticmaalaanay kamid tahay hadday isticmaalaan waxay ku keentaa bararay ku keentaa waa tahay caafimaad ahaan maxaa loogu talagalay daawooyinkaas caafimaad ahaan daawooyinkaas waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo cudurada qaar ee hadda aan kasoo hadalno kale qofka hadduu asmo uu qabo kale xasaasiyad haddii uu qabo kale ama xaalad marka imaato in lagu daaweeya loogu talagalay ama keliyaha problem uu ka jiro ama qofka uu qabo kale daawooyinka qaar sida cudurka tbdo kale qofka marka uu qabo daawooyin lagu daaweeyo kale waxaa jira qofka markuu isticmaalo specially daawadan rafdiinko kale ee ku jirto kale ee soomaalida ay ku magacaabaan rafdiin haddii ay isticmaalaan oo kale uu cayilka uu sababayo marka daawooyinkaas aa arkaydid dhammaantood ay gabdhaha isku cayilinayaan waa daawooyin loogu talagalay in cuduro lagu daaweeyo soo hadhowta cuduradaas hadday ku dhacaan lama daaweyn karo because of already jirka wuxuu la sameeyey resistancy daawadan ugu barta jirka hadhowtana waxba lagama qaban karo soo caafimaad ahaan waxaa loogu talagalay in problemska la xiriira keliyaha lagu daaweeyo maxay tahay saameynta uu ku yeelan karo hablaha daawooyinkaasi
weel daawooyinkaas hablaha ay isticmaalaan saameynta ay ku yeelan karaan waxaa kamid ah haddii ay laasimaan gabadha waxaa ku imaan karta wadna xanuun wadna xanuun fara badan inay ka sheeganayso neefta oo ku dhegtaa mararka qaar wuxuu ku leeyihiin waxyar haddii aan socdo neefta igu dhegayso kale gaas zaa'ida inay ka dhexlaan vital organiska inay dhibaato u keento sida kelyahoo kale wadnahoo kale inay saameyn ay ku yeeshaan maskaxda danna laga yaabo xitaa qofka inuu u dhinto marka waa xaalad halis ah una baahan gabdhaha in aada looga wacyigeliyo dhibaatooyinka ama saameynta ay yeelan karaan daawooyinkaas ay isticmaalaan because daawo kasta aan lagu soo qorin jirkaada la falgasho saameyn fara badana ku yeelan kartaa jirkaada haba uga horeyso daawooyinkan kuma sii jiraan coltisonka ah qofka hadduu laasimo broblemiskaas la xiriiro wadna xanuun zaa'ida qofku inuu ku yimaado iyo neefta uu ku dhegto jirkiisoo baral zaa'ida uu galo dan baralka marka uu ka shooqo haddana strage baan kasii waxyaabo noocaas uu galo dhibaatooyin fara badan qofka xitaa markuu jirkiisa baral galo uu ka baxo hargiisa wuxuu noqonaa harag aada u dabacsan marka saameyn fara badana ku yeelanaysaa caafimaad ahaan mana wanaagsana gabadha inay daawooyin quruxda inaysan ka raadinin wax xaaladeeda caafimaad dhaawacaya inaysan quruxda ka raadin da ahaan yaa loogu talagalay dawooyinka marka da ahaan cid gooniya oo loogu talagalay daawooyinka ma jirto laakiin waxaa loogu talagalay xanuun inuu yimaado in lagu daaweeyo daawooyinkan waxaa loogu talagalay markuu xanuun yimaado in lagu daaweeyo tusaale qolka qofkan xasaasiyada ku kacday yani stage uu joogo waad siin kartaa daawooyinka cortisonka ah ma jirto marka xaalad loogu talagalay ee daawooyinkaas dhig karo da ahaan laakiin xaaladaha qaaraa loo isticmaali karaa ama xanuunada inuu yimaadaa loo isticmaali karaa ma jiraan cunooyin looga maarmi karo dawo oo uu qofka ku kordhin karo miisaankiisa way jiraan cunooyin looga maarmi karo daawada uu qofka ku kordhin karo miisaankiisa sababtoo ah qofka markuu rabo inuu miisaankiisa kordhiyo asigoo aanan isticmaalin daawooyin ama waxyaaba xanuun jirkiisa ku saa-idinaya ama saameyn dambe ku yeelanaya asigoona isticmaalin wuxuu isticmaali karaa inuu isticmaalo dight waxyaabaha la xiriira cuntada qofku waa inuu la tashtaa ditician then la ogaadaa b m i giisa haddii under eighteen uu yahay uu qofka malnutrition uu yahay waxaa lagu sameynaya in la nafaqeeyo kor loo soo qaado miisaankiisa lana geeyo meesha loogu talagalay oo miisaankiisa normal u ku yahay aslana qofka biniaadamka jirkiisa waxaa haboon inuusan isticmaalin wax kastoo dhibaato ku ah sidoo kale cayilka waa inuusan dhibaateyneynin caafimaadka qofka taas waa lagu leeyahay mar walba isticmaal bodymas indikiska oo ah culeyska jirkaaga iyo dhilkaaga isku dheeli jir si aada u noqoto qof healthy ah si aad u noqoto qof maskixiyan oo caafimaad qaba ee jismiyan sidaa daraadeed haddii ay u baahan tahay gabadha inay iscayiliso amaba miisaankeeda ay siyaadiso la tashato dhakhtar ku takhasusay cunada dhakhtarkaas wuxuu ka caawinaa cunooyinka ee badsan lahayd oo siyaadinayo weydkeeda haddii ay lahayd brotiinka carbohydratiska sanfatiska kamid e oo healthy ah waxyaabaha sweetskoo kale qaar kamida oo keena inuu qofka cayilo waxyaabahaasoo dhan waxay ka qeyb qaadan karaan qofka inuu cayilo si healthy ah u cayilo weliba sidaa daraadeed gabadha markay u baahan tahay inay iscayiliso ama miisaankeeda ay siyaadiso ayadoo aanay isticmaalin daawooyin caafimaadkeeda wax u dhibaayo ayadoo aanay isticmaalin waxyaabo kale qofka saameyn damboo lati lifekiisa u geysanaysa isagoona isticmaalin asigoo aanan dhibaateynin meeshale organiskiisa asigoo aanan dhibaateynin wuxuu isticmaali karaa inuu miisaankiisa siyaadiyo saan ognahana daawooyinkan horena aan uga soo hadalnay caafimaad daro aada u fara badanay leeyihiin lagana yaabo qofka inuu saameyn fara badan amaba naftiisaba uu ku waayo sidaa daraadeed cunooyinka waa looga maarmi karaa qofka sidiisa banaanba hadduu cayilo cunada laga dhimaa si miisaankiisa uu u dhinmo kalariska uu qaadanayo waxaa lagu sameeyaa in la koontigareyodanne kalariskaas uu isticmaalo atsametime haddii qofka in miisaan lagu daro la rabana kalaris loogu talagalaa jiro oo qofka la siinayo lagu kordhinayo laguna soo kobcinayo ayadoo lagu isku dheeli tiraayo jirkiisa dhilkiisa iyo culeyska jirkiisa saaran maxay tahay taladaada ku aadan sheekadani si hablo badani aysan naftooda dhibaato ugu geysan weel tala ahaan aan aniga siin lahaa ku aadan barnaamijkan marka hore ha isticmaalin daawo uu dhakhtar kuusoo qorin wadada ugu fiicanna waxay tahay qofka inuu wax ku qaato gaaldan uu dhakhtarkiisa usoo qoray sababtoo ah daawo kasta arkaydid waxaa loogu talagalay inay shaqo qabato haddii marka shaqada ay qabanaysay shaqo aanan ahayn aa u dirtid saameynta ka dhalan karta waa mid halis ah aadna khatar u ah marka weliba dhibaatooyinka ka dhasha daawooyinkan dadka ay miisaankooda ku siyaadinayan aaday halis u tahay meesha ugu horeysa ay saameeyaanna waa wadnaha meesha labaaday saameeyan waa neefta inay gabadho ama ku dhigto sidoo kale baral inuu jirkiisa wada galo kale keliyaha inay saameyn ku yeelato sidaa daraadeed tala ahaan waxaan siin lahaa gabdhaha inaysan isticmaalin fast all all daawo aanan dhakhtar u qorin daawo aanan dhakhtar kuu qorin bliis ha isticmaalin sababtoo ah saameyn waxay ku geysanaysaa noloshaada dambe saameyn weyn ku leh instead aada isticmaali lahayd daawona ku bedel cunooyinka lagu siyaadiyo jirkaaga ama cayilkaaga aa ku siyaadin kartid waxaa kaloo aada ugu mahad celinaa radio himila oo doon weyn muhiim ah ka qaadanayso inay qodobada noocana ama arrimaha bulshada dhexdeeda dhibaatada ku ah in laga wacyigeliyo sidoo kale waa inay dhaqaatiirta u istaagaan ay ka wacyigeliyaan bulshada inteeda kale gabdhahana ay la tashtaan dadka ay ku tabayaan cilmi ahaan inay ugu cilmiroo yihiin aysan farmasi inta tagaan aysan ka quracani kana qadaynin sababtoo ah mushkilo fara badanuu leeyahay daawadu cunno maahan saameyn badanin waxay u geysanaysaa jirkaaga waana tan sababaysa in hadda soomaaliya ay u bataan in keliyaha dadka ay wada fadhiistaan sababtoo ah waxa la isticmaalaya ama daawooyinkaba intaba ma miisaana daawosan dhakhtar kuu qorno qofkan kastana iska qaadanaa marka ugu dambeyn ani waxaan kula talin lahaa inaysan qaadanin daawo uusan dhakhtarka usoo gelin qofka hadduu doono inuu miisaankiisa siyaadiyana inuu adeegsado waxyaabaha miisaanka lagu siyaadiyo asalaamullaahi calaykum
aad ayay u mahadsan tahay doctoreese fartuun xasan maxamed oo inoogu marti ahayd barnaamijka inta ayaanu kusoo gabagabaynayaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo amaano ala